بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul iimaan sheekh maxamed cabdulwahab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix bin cabdilcaziz bin maxamed ibn ibraahim al sheekh waxaan ku jirnay baabkii koowaad oo ahaa baabu macrifati illaahi caza wajalla waliimaani bih in alle la aqoonsado oo la garto iyo in la rumeeyo xadiis fara badan baa ku jirtay waxaan soo gaarnay xadiidkii toddoba iyo labaatanaad shiikhu wuxuu leeyahay wacan abi muusa abi muusa alashcari waxaa laga wariyay allahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala lla ly slam rasuulka alle wuxuu yidhi jannataani min dahabin aaniyatuhumaa wamaa fiihimaa wajannataani min fidatin aaniyatuhumaa wamaa fiihimaa jannadii waxaa ku jira laba janno oo dahab ah aaniyatuhumaa yacni weelashaa labadaa janno ku jira iyo wamaa fiihimaa wax la waxa ku jiro o dhan waa dahab wa jannataani iyo laba janno oo min fidatin ka samaysan qalin aaniyatuhumaa wamaa fiihimaa alaabtaas ku jirta jannada iyo wixii ku jiro o dhan marka jannada waxaa ku jira waxaan ugu soo qadaray riwaayadii tirmidiya waxay leedahay ina fi ljannati jannatayni saasay ku socotaa shaarixuna wuxuu leeyahay waxaad moodaa in xadiidkani uu fasiraayo alla qowlkiisa uu yidhi suurat araxmaan waliman khaafa maqaama rabbihi jannataan qofkii horjoogsiga alle uu horjoogsanayo ka cabsada laba janno ayuu leeyahay kadib haddana waxaa gadaal dambe alla uu yidhi wa min duunihimaa jannataani waxaa ka sokaysa laba janno marka laba janno iyo laba jannaa lagu sheegay suuratu araxmaan wamaa bayna alqowmi wa bayna an yarow rabbahum tabaaraka wa tacaala ilaa ridaa'u alkibriyaa'i calaa wajhihi fii jannati cadnin rawaahu albukhaari dadka ahlu jannada ah ee jannada jooga iyo inay rabbigood arkaan wax u dhexeeyahay ma jiraan ilaa ridaa'u alkibriyaa'i yacni weynidii oo alla wejigiisa maaragtay qarinaysay moogiye oo fii jannati cadnin yacni xaalay jannatu cadni ay ku jiraan bukhaari baa wariyey shaarixu marka ridaaga iyo isaarkii wuu fasiray wuxuuna leeyahay waa wax maaragtay wax astura oo wax xijaabaya wuxuu soo daliilsaday xadiidkii muslim uu wariyey alkibriyaau ridaa'i yacni isla weynidu waa ridaagaygii waalcizatu isaari cizaduna waa isaarkaygii faman naasacanii waaxidan minhumaa cadabtu qofkii igula dooda oo igu qabsada mid ayaga ka mida labadoodaas waan cadaabaa sheekh islaam ibn teymiya sida uu xadiidka u fasiray mar uu radinayay dad yiri ilaa wa ilaa waa in la taawiiliyaa wuxuu leeyahay xadiidka daahirkiisu ma ahan in alla uu leeyahay isaar iyo ridaa isaar waa wax hoosta laga labisto ridaan ah waa waxa kor laga labisto oo yacni waxa dadku ay labistaan ah oo laga sameeyo haragga xoolaha ama maaragtay laga sameeyo cudbiga iyo xadiidku wuxuu nas ku yahay macnahaas faasidka ee dadka qaarkood ay malaynayaan anfin la anfinayo oo la diidan yahay sababtoo alla hadduu dadka qaarkood uu ka sheego in cadamadu ay isaarkiisii tahay kibriyaaguna ridaagiisi u yahay waxay arrintaasi noqon lahayd uun weynidii iyo kibriyaagi uunbaa laga hadlayaa oo aan maaragtay shabihin waxa xoolaha dhogortooda iyo cudbigii wax laga sameynayo oo kale oo marka ay muuqanayso macnihii inaanu ahayn in cadamadii iyo kibriyaagii ay yihiin isaar iyo ridaa marka macnahaas faasidka haddaanu ka muuqanaynin marka la tilmaamayo makhluuq sababtoo a tarkiibkii iyo isisaaridii lafdigaaba diidaysa oo macnihii xaqa ahaana caddaynaysa see marka haddii xaalka uu sidaa yahay makhluuq wix ku saabsan loo leeyahay macnahaasi waa macnaha ka muuqda marka lagu itlaaqo alkibriyaa ridaa'i waalcadamatu izaari oo alla laga hadlaayo iyadoo qof walba uu og yahay in rasuulku sala alla alay slama alla aanu ka sheegin yacni dhar le qaadanayo iyo wax noocaas oo kale ah oo ka samaysan cudbi iyo wax lamid a ee dadku ay kuleylkii qabowgay isaga ilaaliyaan cawradoodana ku asurtaan marka fasiraadaas qaldani waaba kasii xuntahay buu ku leeyahy dadka sheeganayoo leh rasuulku markuu yidhi sal ll ly slama ina khaalidan sayfun min suyuuf illaahi sallahu allahu cala almushrikiin khaalid waa khaalid bin waliid baa laga wadaa waa nin dagaalka aada ugu fiican buu ahaa waa seef seefihii alle ka mid ah oo alla uu gashi ka siibay oo mushrikiintii maaragtay lagu garaacayo waa qof yiri oo kale hadalkaas rasuulka sal ll ly slam daahirkiisu waa in uu khaalid u yahay khaalidka dee baniaadamka ahaa yaa bir ah qof yiri oo kale lamacnata waxay kaloo ka sii xun tahay qofkii sheegtay markii rasuulku sal ll ly slam faras uu koray mar habeen la cabsaday uu rasuulku sal ll ly slam intuu magaalada ka baxay codkii maaragtay la maqlay iyo waxaas uu raadinayey cadow iyo waxbaa laga baqaayey markaasuu dadkii u soo noqday markaasuu yidhi maaragtay waxaad ka cabsataan meesha ma jiraan aad buu rasuulku sal slam geesi u ahaa marka faras buu uu saarnaa faraskii buu marka rasuulku sal allahu alay wasalam wuxuu yidhi wa in wajadnaahu la baxraa faraskii waxaan helnay buu yidhi inuu bad yah marka in lagu fasiro la yidhaha daahirkiisu biyo badan baa laga wadaa taasi wax saxa maaha ee macnaha aad buu u orad badnaa waayo farasku marka labadan tilmaamood oo maaragtay ah alkibriya waalcadama marka loo idaafeeyey ridaa iyo faa'iidaa ku jirta culamada qaarkood marka waxay ku fasireen waxay yidhaahdeen labadan tilmaan oo alkibriya iyo cadamada ah yacni weynidii iyo maaragtay isla weynidii iyo macnaha cadamadii waa wax aniga igu gaara sida khataabi laga sheegay sida midka maaragtay dharkaas qababa uu dharkaasu isaga ugu gaaryaha marka marna munaasab maaha in laygu qabsado ibnu teymiya marka wuxuu leeyahay taa faahfaahinteedu waxay u baahan tahay in la garto in libaas marka la leeyahay hadba wixii loo tiiriyo ay noqonayso marka bani aadamka marka libaas loo tiiriyo iyo dhar waa wax maaragtay ay labisan yihiin oo kulaylka iyo qabowga iyo hubka iyo waxaas ka ilaaliya cawradoodana astura qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaari so-aatikum baa allow yiri waxaan idinku soo dejinnay dhar cawradiina qariya kadibna marka tilmaamihii qofka macnaha ku qumaayey dhar bay u yihiin oo markaas qofku marka qaarkood muttaqiinta uu ka mid noqdo sida alla uu yidhi walibaasu taqwa daalika khayr marka libaasu taqwa khilaafu daahir yaa dadka qaarkood ay leeyihiin oo taawiil buu u baahan yahay waxaasina wax sax maa sababtoo lafdiga libaaska keligiis lama sheegin isagoo muntaxaan oo keligiisa lama sheegine libaasu taqwa baa la yidhi taqwa loo idaafeeyey marka dharkii maaragtay cadowga laysaga ilaalinayana way noqon kartaa waxay kaloo noqon kartaa wax akhlaaq iyo acmaal wanaagsan iyo ku saabsan waxaa dhihi kartaa mararka qaarkood hebel cilmigiisa iyo xikmaddiisa markaad aragto iyo runtiisa iyo cadaaladdiisa yani dadka akhyaarta uu ka mid yahay marka dadku wax ay labistaan waxaa ka mid a wax maaragtay in lala wadaaga aanay marna munaasab ahayn sida isaarka iyo ridaaga iyo saraawiisha oo kale oo nuqsaan iyo dhibaata uga imaanaysa haddii lala wadaago oo marka qofku ma ogola in lala wadaago sidoo kale marka weynidaas iyo cadamadaas alla unbay u suubataa allihii wax walba ka deeqtoonaa ee hodanka ahaa ee isagu wax abuuray addoonku marka tilmaantaas iskama laha kibriyaadu marka cadamada way ka weynta sida marka kibriyaadii ridaa loogu sheegay ridaagu waa uu ka fiican yahay isaarka maogta sidaa darteeda waxaa mashruuca buu leeyahay in marka salaada maaragta la gelaayo allahu akbar la yidhaahdo wax kale laguma ogola inaad ku hadasho allahu acdam iyo maaragtay wax noocaasoo kale laguma ogola marka la adimaana waa la mid marka labadaas tilmaamood oo alkibriya waalcadama alla unbay marka ay saalix u yihiin haddii laga anfiyana marka naqsi baa alla lagu sheegay marka kibriyaagaas iyo cadamadaas yaa addoommadii ka celinaysaa inay allah arkaan sida xadiidkii muslim midkan hadda maaragtay aan akhrinayno kitaabka xadiidka maarata sheikh uu soo arooriyey sheikhu wuxuu leeyahy jannaatu lfirdowsi arbac lafdigaas maaqan meeluu ku jiro hintaani min dahabin aaniyatuhumaa wa xilyatuhumaa wamaa fiihimaa wa hintaani min fidatin aaniyatuhumaa wa xilyatuhumaa وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن marka ridaagaas yaa ka xijaaba dadkii inay allah arkaan marka waa un tilmaantii yani isla weynadaas alla waa warkaas marka wuxuu ku yaalaa aan hadda idin akrinayay kitaabkiisa bayaanu talbiis aljahmiya la yidhaahdo oo uu raasi ku radinayo meel kale wuxuu ku leeyahay oo majmuucfataawiga ah cadamadii alla wuxuu ka dhigay wax maaragtay shabaha isaarkii kibriyaagiina wax shabaha ridaagii waxaana la garanayaa uu kuleeya ridaagu inuu ka sharaf badan yahay isaarka marka calaa kulli xaal yani kibriyaagaas yaa dadkii ka xijaabay inay rabbigood arkaan sidoo kale cisaduna saasay uga xijaabtay dadkii inay arkaan baabkii koowaad marka meeshaas ku dhammaaday baabkii labaad shiikhu wuxuu yidhi baabu qowli illaahi subxaanahu wa tacaala xataa idaa fuzica can quluubihim qaaluu maada qaala rabbukum qaaluu alxaqa wa huwa alcaliyu alkabiir marka quluubtoodii laga faydo waa malaa'igtiie oo fasicii iyo argagixii iyo cabsidii laga faydo qaaluu waxay yidhaahdaan maada qaala rabbukum rabbigiin muxuu yidhi malaa'igta iyadaa is warsanaysa qaar baa qaarka kale warsanaya sida axaadiistan noogu imaan doonta qaaluu waxay yidhaahdeen alxaqa alla wuxuu ku hadlay hadal xaq ah wa huwa allana alcaliyu waa kii sarreeya oo khalqigiisa ka sarreeya alkabiiru ee weyn meeshan marka waxaa lagu sheegayaa axaadiistan yani tilmaamo dhowraho alla uu leeyahay oo sarreyntaas iyo inuu alla uu hadla iyo ay ka mid tahay waxaa kaloo la sheegayaa kuwan kitaab gaabilowyaalka ah ee qeybka iyo waxaas ka hadla inay beenaalayaal yihiin xadiidka siddeed iyo labaatanaad can cabdullaahi bni cabaasin radia allahu canhuma cabdullahi bni cabaas waxaa laga wariyey isaga iyo abiis ba allah ka raali noqday qaala inuu yidhi أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إلى آخر الحديث ابن عباس وحلية من صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم كمد أه أنصارنا أه والمدينة أه يا وحو يشغب ليه هاي إن ayagu maray la fadhiyeen rasuulka sal alla ly slam habeen la ganay xidig waa uu dambaabura laga wadaa hadda fasanaara waa uu ifay yani iftiin badan baa la arkay fa qaala lahum rasuulu llahi sal slm rsulka allah wuxuu ku yidhi maada kuntum taquuluuna fi ljaahiliyati idaa rumiya bimidli haada waqtigii jaahiliyada oo islaamka ka horreeyey maxaad dhihi jirteen haddii xidigan oo kale la gano qaaluu waxay yidhaahdeen allahu warasuuluhu aclam alla iyo rasuul baa u cilmi badan kunnaa naquulu laakiin annagu waxaan dhihi jirnay yidhaahdeen wulida alleylata rajulun cadiimun wa maata rajulun cadiim caawa waxaa dhashay nin qiimo leh oo weyn waxaana dhintay nin weyn ama geeri maarata qof weyn bay sheegaysaa ay leeyihiin xidigaa la tuuray ama dhalasho qof weyn bay sheegaysaan fa qaala rasuulu llahi sal sl rsulka alle wuxuu yidhi fa innaha laa yurmaa biha limowti axadin walaa lixayaatih dambaaburahaas looma gano qof dhimashadiis sababteed ama noolaashihiis sababteed yacni waa dhalashadii uu dhalinaya yacni geeri iyo dhalasho toona shaqo kuma lah walaakin laakiinse rabbunaa tabaaraka wa tacaala rabbigeen khayrkiisu badaye oo magiciisu sarreeye idaa qadaa amran hadduu arrin xukumo alle sabbaxa xamalatu alcarshi malaa'igtii carshiga siday ayaa alla maaragtay hufa oo tasbiixsada iyaga malaa'igta ugu qiimo badan suma sabbaxa ahlu samaa'i aladiina yaluunahum kadibna waxaa tasbiix alla hufa malaa'igtii joogay samada ka sokaysa xataa yabluga atasbiixu ilaa tasbiixdaasu ay gaarto ahla haadi samaa'i dunyaa malaa'igtii joogtay samadan dhow suma qaala aladiina yaluuna xamalata alcarshi lixamalati alcarshi intaa kadib malaa'igtii ku xigtay xamalatu carshiga oo iyaga ka hooseeyey yaa waxay ku yidhaahdeen xamalatu carshigii ayaga ka sarreeyey maada qaala rabbukum rabbigiin muxuu ku hadlay fa yukhbiruunahum markaasay u sheegaan maada qaala wixii alla uu ku hadlay qaala wuxuu yidhi fayastakhbiru bacdu ahli samaawaati bacdan samaawaadka ahlkii joogay yaa qaarkood qaarka kale war weydiistaan oo maxaa khabar ay yidhaahdaan xataa yabluqa khabaru hadihi asamaa addunyaa ilaa warkii uu ka soo gaaro samadan dhow fatakhtafu aljinnu assamca markaasaa jinnigii wuxuu dafaa oo la boodaa warkii lasoo maqlay fayaqdifuuna ilaa awliyaa'ihim dadkii iyaga xidhiirka la lahaa oo sixroolayaashii iyo kitaabgaablooyaashii iyo dadkii qaybkan ka warranaa lahaa iyo kuwaasay warkii u tuuraan wa yurmawna bihi markaasaa jinnigii dambaaburahaas iyo xidigahaas lagu tuuraa marka ay maarata malaa'igta hadalkooda soo dhegaystaan yacnii sababka marka loo tuuraayo dambaaburahaas waa sidaas ee ma ahan nin weyn baa dhashay iyo nin weyn baa dhintay arrintu ma ahan famaa jaa-u bihi wixii markaa jinnigaasu ay maaragtay ku keenaan calaa wejhii isagoo sidiisii aho aanay waxba ka bedelin warkay malaa'igta ka soo maqleen hadday keenaan fa huwa xaqun waa mid jira kaasi walaakinahum yaqrifuuna fiihi laakiin caadada shayaadiinta waxay tahay iyo jinnigu in ay been ku barxaan warka oo ay been ku daraan wayasiiduun waxbay ku daraan rawaahu muslim baa wariyey xadiidkaas watirmidiyu wanasaa'iyu xadiidkii sagaal iyo labaatanaad wa can innawaasi bni samcaan saxaabigii ahaa waxaa laga wariyey radia allahu canhu allah ka raalli noqday qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alay slam rasuulka alle wuxuu yidhi idaa araada allaahu an yuuxiya bilamri haddii alla uu doono inuu arrin waxyoodo takallama bilwaxyi waxyigii buu ku hadlaa akhadat isamaawaati rajfatun markii uu waxyiga ku hadlana samaawaadkii waxaa qabsada gilgilasho aw qaala wuxuu yidhi racdatun yacni gariir shadiidatun oo aada u daran siyaaqan marka shiikhu uu soo arooriyey waa kitaabu tawxiid oo ibnu khuseyme uu leeyahay yaa sidaas xadiidku ugu qoran yahay laakiin bayhaqi iyo abusheykh waxay u wariyeen iyo rag kaleba idaa araada allahu an yuuxiya bilamri takalama bilwaxyi idaa takalama bilwaxyi ama faidaa takalama bilwaxyi akhadat isamaawaati rajfatun taasaana marka dhammaystiran samaawaadkii marka waxaa qabsada gilgilasho ama gariir aada u daran khawfan min allahi caza wajalla cabsi ay ka cabsanayaan alle faidaa samica bidalika ahlu samaawaati ahlu samaawaadkii haddii ay taa maqlaan oo gilgilashadaa ay maqlaan saaciqu waa ay suuxaan wa kharuu lilaahi sujada allana sujuud bay ula hoobtaan oo u sujuudaan fayakuunu awala man yarfacu ra'sahu jibriilu midka ugu horreeya marka madaxiisa soo qaada ee soo baraarugaa wuxuu noqonayaa jibriil fa yukallimuhu allahu min waxyihi markaasaa alla maarata kula hadlaa jibriil waxyigiisa xaggiisa bimaa araada wax uu doonay inuu waxyoodo fayamdi jibriilu cala almalaa'ikati jibriil marka wuxuu u soo dhaqaaqaa dhinacii malaa'igta kulamaa mara bisamaa'in sa'alahu malaa'ikatuhaa mar kastoo uu soo maro samo samooyinka toddobada ahaa ka mida malaa'igtii samadaas joogtay baa weydiisa maxay leeyihiin maadaa qaala rabbunaa yaa jibriil jibriilow rabbigeen muxuu ku hadlay fayaquulu jibriilu jibriil baa wuxuu leeyahay qaala alxaqa alla wuxuu ku hadlay hadal xaq ah wa huwa alcaliyu alkabiir allana waa kii sarreeya oo khalqigiisa ka sarreeya oo weyn qaala wuxuu yidhi fayaquuluuna waxay leeyihin kulluhum dhammaantood malaa'igtii oo dhan midla maa qaala jibriilu sidii jibriil uu u hadloo kale u hadlayn iyaguna waxay leeyihin qaala alxaqa wa huwa alcaliyu alkabiir fayantahii jibriilu jibriil baa marka soo gaarsiiyey bilwaxyi waxyigii xaysu amarahu allahu caza wajalla meeshii alla uu faray oo ama maaragtay cirkii ama dhulkii ah rawaahu bnu jariirin wabnu khusaymata waطabaraaniyu wabnu abi xaatimin wallafdu lahu lafdigana ibnu abi xaatim baa iskale buu yihi sheikhu xadiidkan sanadkiisa waa lagu jiraa laakiin muxaqiqiinta qaarkood waxay leeyihiin xadiidkii hore ayaa maarata xoojinaya shaarixu wuxuu leeyahay haadani alxadiiثaani fi baabin waaxidi wahumaa yadulaani calى ihbaati cadadi min sifaati rabi caza wajala wa min nactihi اlxasani subxaanaه wa tacaala yani labadan xadiid hal baab bay kusoo wada arooreen waxayna ku tusinayaan sugid la sugaayo dhowr tilmaamihii alle ka mid ah ee wanaagsanaa fa minhaa waxaa ka mid a tilmaamahaas sifatu alculuwi lilaahi casa wajalla in alle loo sugo tilmaantii ahayd inuu khalqigiisa ka sarreeyo sidoo kale in loo sugo alle tilmaantii ahayd inuu hadlo marka maqsuudka laga leeyahay xadiidkan soo aroorinta uu shiikhu soo arooriyey waa inay iimaankii maaragtay alle la rumaynayo ay ka mid tahay in la rumeeyo sarreyntii alle uu sarreeyey iyo tilmaamihiisii iyo hadalkiisii alle uu hadlayo sidoo kale malaa'igtii in la rumeeyo dhammaan waxaasi waxay ka mid yihiin usuushii iimaanka munaasamadda marka baabkani uu kitaabkan usuul iimaan uu la leeyahana waa in ay ku jirto xujo in kan cibaadada mudani uu yahay allah maxaa yeele alla waa midka ku tilmaaman tilmaamaha dhammaystirnaanta iyo tilmaamaha weynaanta baabkan laakiin waxaa lagu sheegay tilmaamaha weynaanta samaawaadka iyo ardada waxa ku jiro dhanna alla waa ay ka baqaan sababtoo alla waa mid weyn sidaa darteed kuwii alla ugu aqoonta badnaayo malaa'igta ahaa yaa alla ka cabsada sida alla uu yidhi suuratu naxl yakhaafuuna rabbahum min fowqihim rabbigood bay ka baqaan xaaluu yahay maaragtay iyaga mid ka sarreeya wayafcaluuna maa yu'maruuna malaa'igtii waxay sameeyaan wixii la faro sidoo kale malaa'igtu wuxuu ku tilmaamay alla wahum min khashyatihi mushfiquun khashyadii alla yayma yihiin kuwo aada ula cabsanaaya tilmaamihii waaweynaaye alla u lahaa iyo tilmaamihii dhammaystirnaanta iyo tilmaamihii qurxoonaanta dhammaan waxay adilo u yihiin oo ay ku tusinayaan in alla uu yahay midka mudan in la caabudo asaga keligiis oo duulal kale aan lala caabudin sababtoo waa midka ku tilmaaman weynaantii dhammaystirnayd wax alle wixii samaawaadkii yani ardada ku jiraahina waxay ku socdaan amarka alle amarka alle kowniga kama bixi karaan alla marka wuxuu leeyahay magacyo waa wanaagsan iyo tilmaamo sarreeya sidaa darteed alle wuxuu yidhi xataa idaa fuzica can quluubihim qaaluu maada qaala rabbukum qaaluu alxaqa wahuwa alcaliyu alkabiir fuzica shiikha shaarixa wuxuu leeyahay macnaha haddii argagixii laga bixiyo laga saaro qulubtii malaa'igta malaa'igtii iyagoo alle aada ugu dhow iyo haddana aada alla u garanayaan cilmigay alle u leeyihiin aada buu u weyn yahay waxyaabay alle maarata ka ogyihiin waxaa ka mid ah inuu yahay alle jabbaar oo uu yahay mid weyn oo mulki u saaxiiba sidaa darteed argagaxoodu waa u darnaadaa sababto alle kama maarmaan marnaba tilmaamaha markaada xujadan ay ku jirto waa tilmaamihii weynida ee alla uu ku sifaysnaa tilmaamaha weynidu waa tilmaamaha qofka dhaxal siiya cabsi alle uu ka cabsado sababtoo a tilmaamaha alle waxay u qaybsamaan dhowr nooc bay u qaybsamaan iyadoo meelo kala duwan laga fiirinayo sifaadka alle siyaabaha loo qaybiyo waxaa ka mid a inay u qaybsanto mararka qaarkood tilmaamo weynaan iyo tilmaamo quruxsanaan marka tilmaamaha qofka qalbigiisa ku reeba cabsi iyo argagax iyo inuu alla aada uga baqo qofkii tilmaamo waxaa lagu magacaabaa tilmaamihii weynida lagu magacaabaa dhab ahaanna tilmaamaha weynida waxaa ku tilmaaman allah sababtoo isagaa ah mid dhammaystiran xagga tilmaamaha marka allihii tilmaamihiisu ay dhammaystirnaayeen yaa mudan in keligii la caabudo laakiin makhluuqaadku waa naaqis xagga tilmaamaha waxay ogyihiin in noloshoodu aanay ahayn mid dhammaystiran ee waa uun nolol wax walba kusoo darin karaan qofku waa uu dhimanaya waa uu xanuunsanaya waa uu taag daraynaya oo mararka qaarkood inuu wax sameeyo awood buu u yeelan weynaya marka waa dad aada maaragtay allah ugu baahan tilmaamihii kamaalkana iyagu shaqo kuma lah taasi marka waxay kutusinaysaa inay naaqisiin yihiin oo ay caajisiin yihiin oo maaragtay rabbi loo yahay sidaa darteed waxaa waajiba in addoommadu ay cibaadada ula jeestaan allihii lahaa tilmaamaha dhammaystirnaanta iyo tilmaamaha quruxsanaanta iyo tilmaamaha weynida waana allah kaas mas'alaa soo hartay buu leeyahay inaan ka hadalno shaarixu waana in tilmaantii alle ee xadiidka ku jirtay alla uu yidhi idaa araada allahu an yuuxiya bilamri takallama bilwaxyi akhadat isamaawaati rajfatun maqalkii malaa'igtu ay maqlaysay codka yaa waxaa lagu tilmaamay inuu la mid yahay silsilad bir ah oo lagu jiiday dhagax sisib ah oo malaasan dadka qaarkood baa marka waxay ka dhigeen tilmaan hadalkii alle maaragtay lasii tilmaamayo haddana laakiin daahirka xadiidku wuxuu ku tusinayaa in maqalkii dadka laga hadlaayo ee aan tilmaantii alle hadalka ahayd laga hadlaynin tilmaanta hadalka ee alle uu ku tilmaaman yaha waa mid sugan laakiin xagga tafsiilka waxaan ka haynaa uun xadiidka saxiixa ahaa oo lahaa yaxshuru allahu alcibaada alla addoommadii buu isu keenaa aakhiro fa yunaadiihim bisawtin cod buu ugu dhawaaqaa yasmacuhu man bacda qofkii fogaa uu maqlaayo kamaa yasmacuhu man qaruba sidii uu u maqlaaya kii dhowaa kan dhow iyo kan fogba isku sibuu codka alla u gaaraya xadiidka marka bukhaari iyo aadab mufrad ku wariyey iyo khalqa afcaal cibaad imaam axmedna musnadkuu ku wariyey ibn abi caasim sunnu ku wariyey xaakim musadrak buu ku wariyey abdiyaa fi lmukhtaaruu ku wariyey waa xadiis cabdullaahi ibnu unays laga wariyey bukhaarina isagoo mucallaq uu sheegay xadiidkan sidoo kale xadiidkii nawaas ibnu samcaan oo hadda shiikhu halkan uu ku keenay waxaa ku jirta idaa araada allahu an yuuxya bilamri takalama bilwaxyi akhadat samaawaati rajfatun aw qaala racdatun shadiida haddii malaa'igta marka ay maqlaan waa ay suuxaan marka dadka qaarkood oo tilmaamahan sugnaa yidhaahda yaa xoogaa ku talax taga tilmaamaha alla sugidooda oo waxyaaba ziyaada ah oo aanay nusuusi ku tusinayn bay ku daraan oo marka silsiladii birta ahayd ee dhagaxii lagu jiidayey dhagaxii maaragtay sisibta ahaa iyo waxay ka dhigaan inuu tilmaanta alla u yahay taasi marka sax mahan buu leeyay sheikhu shaarixa ah ee wax nusuusta ay sheegtay keliya waa in lagu kaaftoomaa waxay nusuustu ka sheegtay tilmaamaha alle un baan maaragtay aan sheegaynaa annagu wax kale in lagu dara maaha wabilaahi towfiiq
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online